wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cali yuusuf cali xoosh oo ay weheligaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale oo wasaaradda ka tirsan ayaa kulan ku saabsan waxqabadka iyo caqabadaha hayso hay-adda sodma kula qaatay mas-uuliyiin ka mid ah hay-addaasi gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenkiisa doctor axmed cabdi aadan la taliyaal iyo madax kale oo hay-adda ka tirsan ayaa ka qaybgalay kulanka maxamuud mucalim cabdulle oo ah gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka ayaa ka warbixiyey dadaalada ay wado hay-adda iyo caqabadaha haysto
mudane wasiir dabcan waxaan kuu sheegayaa maanta oo hadda la joogo sodma inay wadanka formulaas ahaanood tugado inay ka shaqaynayso oo la kala jiro oo qaar wax qaybinayo qaar xaaladda meesha lagu jiro soo ogaanayo qaar u diyaarsan in dee dalku fatahaad iyo waxaan filanaynaa ku soo socdo qaar tababara ka bixinayo oo doomankii aan geynay ilaa iyo konton iyo kow doomood ayaa waxay kala jiraan labada webi mataqaanaa shabeelle iyo jubba wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cali xoosh ayaa si weyn u bogaadiyey howsha adag ee hay-addu u hayso shacabka soomaaliyeed indhaha xumada tirada badan iska adkaysta waxaan rajaynaynaa inaad kahortagna gaari doontaan saadaashii iyo xaaladii iyo waxqabadkii maalinba si baa loo sii tallaabsan doonaa annagu muxuu ahaa ka wasaarad ahaan waa idinku gacan siinaynaa waxaa baahidiinu tahay annagu diyaar baan idin nahay gacan inaan idin siino aada iyo aad baa u mahadsan tihiin hay-adda sodma ayaa wado dadaallo kala duwan oo lagu garab siinayo dadka ku nool magaalooyinka u nugul in ay ku dhuftaan daadadka iyadoo tababaro loo furay shaqaalo loogu talagalay inay door ka qaataan wax ka qabashada musiibooyinka